halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaaliyo tobanka mitriban efamiyada geeska africa qaarkood iyo caalamkao dhanood nagala socotaan bogeyga internet-ka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti bisha februaayo waa toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada idaacadyada galabta ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid a ciidamada dalka masar oo howlgal ballaadhan ay ku ku raad joogaan argixisada ka bilaabay guud ahaan dalkaasi
قامت عناصر من قواتنا الجوية باستهداف بعض البؤر والأوقار والأهداف المدنية بشمال ووسط سيناء كما تقول ciidamadeenna cirku waxay ku dhufteen bartilmaameedyo ay sinaa argagixisada ku leeyihiin waxay burburiyeen godad ay hub ku qarsanayeen ciidamadeenna cirkuna waxay isku dayeen inay gooyaan marinadii sahayda ay u soo mari jirtay argagixisada ee dhinaca badda sidoo kale waxaad maqli doontaan muwaadin soomaali ah oo ka mid ah saddex shakhsi iyo shirkadahooda oo maraykanku uu cunaqabateen ku soo rogay shalay uu iska fogeeyey inuu taageeray ururka isis waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyadii heesaha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
dowladda siiriya ayaa sheegtay inay ka jawaabaysay weerarka israa'iil ee cusub kadib markii ay ciidamada israa'iil duqeeyeen bartamaha siiriya sida ay sheegtay warbaahinta dowladda siiriya maantay wasiirka difaaca ee israa'el jonathan conriskus ayaa bartiisa twitter-ka ku daabacay inay israa'iil duqaysay labiyo toban goobood oo ay leeyihiin ciidamada siiriya iyo jabhadda ay taageerto iiraan ee siiriya dhexdeeda ka dagaalantaa waxaana uu sheegay inuu uga jawaabayay carqaladaynta iiraan ay ku wado sida uu baashay telefishinka dowladda siiriya dhawaaqa qaraxyada duqeynta ciidamada israa'iil ay ka geysteen gudaha dalkaasi waxaa laga maqlayay gobolka riif damashikh oo aan caasimadda sidaas uga fogeyn dhanka kalena israa'iil waxa ay sheegtay inay soo rideen diyaaradaha iswada ee droonka loo yaqaan oo laga lahaa dalka iiraan kadib markii ay ka tallowday xuduudka siiriya ee israa'iil wasiirka jonathan ayaa sheegay in israa'iil oo ka jawaabaysa arrintaasi ay bartilmaameedsatay xarumaha jabhadaha ay iiraan taageerto ay ku leeyihiin gudaha siiriya
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hor joogsaday in lasoo bandhigo warbixin jawaab oo ah tii jamhuurigu uu ku sheegay in hay-adda f b i do si xun u adeegsatay awooddeeda markii ay baadhaysay faragelinta ruushka ee doorashada madaxtinimo ee maraykanka ee laba kun iyo lix iyo toban warqaduu jimcihii soo saaray dan magan oo aqalka cad la taliya u ah ayaa sheegay in madaxweyne trump uu go-aansaday in warqadaasi dimuqraadiga aan lasoo bandhigin iyada oo sidau magan sheegay ay ku jiraan waxyaabo xasaasiya oon la shaacin karin steny hoyer oo ka tirsan oo ah ninka labaad ee dimuqraadiyiinta aqalka hoose oo isagu ah qofka warqadan soo saaray jimcihii ayaa sheegay in wax wanaagsan aanay ahayn in madaxweyne trump uu horjoogsado soo bandhigga warbixinta dimuqraadiga waxa uu yidhi kadib markii trump labadii bishii febraayo ogolaaday soo bandhigga warbixin hal dhinac ah oo waxmarin habaaminaysa taasoo jamhuurigu u qoray waxaa hadda habboon in dadka maraykanka loo ogolaado in xaqiiqda dhammaanteed ay wada ogaadaan don magan la taliyaha aqalka cad ayaa warqadu u diray guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka hoose ee koongareeska maraykanka ku sheegay in dib u eegis lagu sameeyo warbixinta ka hor intaan dadweynaha loo soo bandhigin xubnaha aqalka sanadka ee maraykanka ayaa bilaabaya dood aan caadi ahayn oo ku saabsan arrimaha socdaalka maanta oo isniin ah aan idhaahdee maalinta isniinta ah sababta ay doodani caadiga u ahayn ayaa ah in uusan ku lifaaqnayn nuqul sharci ah oo loo meel marinayo balse ay ku furmayso warqad maran oo keliya hogaamiyaha aqalka ee xisbiga aqlibiyadda leh ee jamhuuriga ayaa sheegay inuu ku furayo dooda ka bilaabmayso warqadda maran oo aan waxba tixraaca lahayn balse ay dooda ka soo baxayso waxaa lagu buuxin doono warqadaasi sharci dejiyayaasha ayaa la filayaa inay ka doodaan xalka dadka dhallinyarada ah ee loo yaqaan daka ama dreamerska iyo arrinta uu madaxweyne donald trump soo bandhigay ee derbiga laga dhisayo xuduudka mexico fiisaha loo yaqaan lotriga iyo weliba isasoo xambaarka qoysaska kala maqan ee maraykanka iyo wax kasta oo la xiriira dib u habeynta socdaalka maraykanka galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington ciidamada xooga dalka masar oo ay ku jiraan cutubyada ciidanka lugta kuwa cirka badda iyo booliska ayaa bilaabay howlgallo baahsan oo dalkaasi oo dhan ah oo ay ku baacsanayaan argixisada jimcihii shalay iyagoo xooga saaray gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee sinai dhulka ku teedsan halka ay biyaha webiga niil kaga soo darsoomaan badda mediteraneanka iyo dhulka ku dhow xuduudda liibiya wariyaha v o eda edward yeriyani ayaa warbixintan ka soo diray kaahira waxaa inoo akhrinaya jacfar kuukay
muuqaal fiidiyow ah oo uu qof soo geliyey internetka oo laga sii daayey telefishin carbeed ayaa muujiyey diyuuradaha ciidamada cirka masar oo beegsanaya dhulka waqooyiga gobolka sinai halkaasoo weeraro joogto ah oo ay ka wadeen kooxaha muqaawamada sannadihii dhowaa ay ciidamada milatarigu ku ururiyeen in ay uun isdifaacaan weeraro dhiig badan uu ku daatay oo lagu qaaday masaajid ku yaala magaalada biiral cubeyd ee gobolka siinay bishii nofembar ee sanadkiina dhaafay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan saddex boqol oo qof oo masaajidkaasi ku cibaadaysanayeen qaar ka mida weeraradii ugu dambeeyey waxaa lala beegsaday kiristaanka laga tirada badan yahay iyo ciidamada ammaanka taamir al rufaaci oo afhayeen u ah ciidamada masar ayaa carabka ku adkeeyey in howlgalku uu bartilmaameedsanayo aagaga ay argagixisadu weerarada ka geystaan oo ah waqooyiga iyo bartamaha sinai iyo qaybo ka mida delta iyo dhulka ku teedsan xuduudda liibiya قامت عناصر من قواتنا الجوية باستهداف بعض البؤر والأوقار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية بشمال ووسط سيناء كما تقول ciidamadeenna عناصر cirku من waxay ku قوات dhufteen البحرية.
bartilmaameedyo ay sinaa argagixisada ku leeyihiin waxay burburiyeen godad ay hub ku qarsanayeen ciidamadeenna cirkuna waxay isku dayeen inay gooyaan marinadii sahayda ay u soo mari jirtay argagixisada ee dhinaca badda cutubyadeenna ciidamada lukuna waxay sii xoojiyeen howlgalladii ay kaga hortegayeen in kooxahaasi argagixisada ay hub iyo rag soo geliyaan xuduuddeenna jenaraal dalcat muuse oo falanqeeya arrimaha milatariga ayaa tv-ga masar u sheegay in xogaga ammaanku ay ku howlan yihiin kala furfurista isgaarsiinta iyo khadka gurmadka ee ka dhexeeya unugyada argagixisada ku sugan magaalooyinka masar boholaha ay jeexdeen iyo gabaadyada ay ka samaysteen lamadegaanka warbaahinta carabta ayaa sheegtay in howlgalka masar ee ka dhanka ah argagixisada uu dhinac socdo olole ay ciidamada liibiya ee uu hogaamiyo jenaraal khaliifa xaftar ku qaadeen maleeshiyada islaamiga ah ee gacanta ku haya magaalada darna ee ku taalla xeebta meel ku dhow xuduudda masar madaxweynaha masar cabdilfataax asiisi ayaa dhowr jeer oo isxigxiga dalalka gobolka sida turkiga iyo qatar ku eedeeyey in ay taageero siiyaan argagixisada xukuumaddiisa dagaalka kula jirta hase yeeshee labada dalba eedayntaasi waa ay iska fogeeyeen siciid saadiq oo falanqeeye ah ayaa v o a u sheegay in doontii sidatay calanka dalka tanzaniya ee ku wajahnayd liibiya ee ay ciidamada badda giriigu qabteen ay siday walxaha qarxa oo badeecaday saarnayd lagu soo dhex qariyey taasoo uu sheegay in ay ka timid dalka turkiga Many of the terrorist incidents that happen in Egypt and in many parts of the area are also motivated and orchestrated by foreign regimes.
in badan oo ka mid ah weerarada argagixiso ee ka dhacay masar iyo qaybo badan oo gobolka ah waxaa soo abaabulay oo dhiirigeliyey argagixiso shisheeye kooxa awoodda isaga soo horjeeda xusuusnow dhowaan markab uu hubka buuxa ayaa waxaa qabtay ciidamada cirka ee greega markabkaasina waxa uu hub u waday mintidiinta islaamiga ah ee ka howlgala libiya ee ka howlgala tunisiya iyo dalka masar tobannaan ruux ayaa ku geeriyooday kuna dhaawacmay laba weerar oo jimcihii ka dhacay masjid ku yaala magaalada benghaazi ee dalka liibiya halka dabley kale oo lala xiriirinayo isisna ay weerarro ismiidaamina ka fuliyeen isla magaaladaasi toddobaadyo ka hor
aada iyo aad ayuu umahadsan yahay jacfar kukay oo inoo akhrinaya warbixintii edward yuriyani
galab wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba dowladda maraykanka ayaa jimcihii sheegtay in cunaqabatayn ay ku soo rogtay saddex qof iyo saddex shirkadood oo lagu eedeynayay inay taageeraan kooxda isku magacooday islaamiga waa dowladda islaamiga amaba isis shirkadan iyo dad ka soo kala jeeda dalalka soomaaliya filibiin iyo turki ayaa lagu eedeeyey in xidh ganacsi uu dhex maray iyaga iyo kooxdan ganacsatada xayiraadan lagu soo rogay waxaa ka mid ah maxamed mire cali yuusuf oo war-saxaafadeedka dowladdu maraykanka soo saartay ku sheegtay in shirkadiisa liban training iyo mutafaq company ay taageeraan garabka daacish ee soomaaliya ganacsadahan oo haatan ku sugan dalka imaaraadka carabta ayaa v o eda u sheegay inaanay eedeyntaasi waxba ka jirin islamarkaasna macluumaadka lasoo gudbiyey uu yahay mid khaldan waryaheenna xuseen barre aadan ayuu u warramay walaal warka ay saxaafadda ah oo hadda aynu maqlayno oo haddeer aan arkay oo dad hadda aan arkayo wax ka jira ma jiraan waana war dad cadow iyo saxaafadnimo iyo mataqaana dacayad qofka in saxaafad lagu furo maahe wax wax ka jira ma jiraan anugu nin la yaqaan oo caana baan ahay nin ganacsadaa baan ahay welig ganacsadaan ahaa waa la yaqaan ummaddo dhan way taqaan qof kale wax qarsoomi kara ma aha telefoonada caalam waa la ogaan karaa qofku wuxuu ka shaqeeya oo dhan wax wax qarsoon ma aha waxa weeyaan waxan waa wax saxaafad iyo dacayad ah ma fahantid shirkadahan la magacaabay ee liibaan iyo almutawafaq labadaas shirkadood ma adigaa leh walaal anugu may waxaan leeyahay almutafaq shirkadda almutafaq ayaan leeyahay oo shirkadda aan ka mid ahay almutafaq ayaan leeyahay waxa weye shirkaddeedan waxa ka shaqeyso waa la yaqaan waana wax caana wax qarsoonna ma aha arrintaan la sheegayana wax ka jira ma jira magacyadana maxamed mire cali weeyaan laakiin maxamed mire cali yuusuf waa meys ku qoran laakiin aniga lama dhaho maxamed mire cali yuusuf aniga waxaa lay dhahaa maxamed mire cali maxamed hogat baa lay dhahaa maxamed mire cali maxamed baa lay dhahaa yuusuf lama dhaho haddii wax jira in la hayona diyaar waxaan wahay inaan ka waxa weeyaan ka jawaabo oo wixii haddii wax jira la hayo laakiin wax ka jira walaal ma jiraan ma fahanti shirkadaadu maxay ka shaqaysaa walaal shirkadeedu food staff bay ka shaqaysaa food staff ma fahanti waa cuntooyinka cuntada ka shaqaysaa ha cuntada ayaan keenaa soomaaliya boosaas weliba haddii ma fahanti maxaad u malaynaysaa in loo cuskaday eedeymaha si lagu soo jeedinayo walaal waa arrin siyaasadeed waa arrin siyaasadeed iyo dad iska xasada qofkaas yuu noolaan ama yuu wax mataqaana helin ama y ama la daba galo waa wax iska saxaafad qofku mataqaana dad baa dad noloshooda neceb oo aan jeclan qofku inuu noolaado ama qurux qurux yeesho ama ma fahantay wallahi hadda cid cadow aan malayn karaa ma jiro laakiin dadku waa dad ilaahay isdaba gashay laakiin waxaan aaminsanahay caalamku inuu la socdo qof walba dhaqdhaqaaqiisa weliba maraykan qof walba dhaqdhaqaaqiisa wuxuu sameeyo telefoonada wax qarsoomi karaa ma jiraan aniga telefoonka hadeer saa uheshay qof qof lambarkaasaan wataa wax qarsoon ma jiraan ma fahantay qofka waa la baari karaa waa wax iska saxaafad iyo dacayad ah iyo qofka waran ma fahantay arrimaha ay dowladda maraykanka kugu eedeynayso waxaa ka mid a inaad xidhiir la leedahay oo weliba dhinaca maaliyadda ah hogaamiyaha kooxda daacish garabka soomaaliya sheekh cabdulqaadir muumin ma jira xidhiirkaasi walaal ma jiro maba aqaani ninkan la sheegayo waa maqlaa adacadaha iyo waa ka maqlaa laakiin aqoon aan u leeyahay iyo arag iyo xiriir naga dhexeeya midna ma jiraan walaal macan arrintan sidey ku saameyn kartaa walaal waxa weeyaan de wa adduunyadu saxaafadda wax un weeyaan qofka saxaafadda in lagu furo wuxuusan ahayn lagu sheego waa wax aada fool xun waxa weeya waa wax aan munaasib ahayn waa xuquuqul insaannimada wax ka baxsan waxaan diyaar u ahay inaan meel walba oo sharci diyaar baan maraykan u ahay inaan soo istaago oo haddii aan dambi leeyahay dambi laygu qado haddaan dambi lahan ahayna waxa weeyaan xaqeeda aan helo wixii lagu eedeeyey haddaanan dambi lahayn xaqeeda inaan helo oo qalad iyo lagu laygu sameeyey aan helo baan rabaa hadda waxaad ku sugan tahay ood igala hadlaysaa dalka imaaraadka carabta dowladda imaaraadku ma kula soo xidhiidhay walaal may ilama soo xidhiirin anu hadda imaaraad baan deganahay dubay baan deganahay ilamay soo xidhiirin diyaar waxaan ahay wax walbo xidhiidha iyo wax walbo mataqaana inaan ka garbaxo inaan ka hadlo waxaanan munaasib ahayn waxaanan ahayn lagu sheegayna inaan ka hadlo diyaar baan u ahay maxay tahay tallaabada imika kuu qorshaysan waxaan diyaar u ahay wixii laigu soo eedeeyey inaan ka garbaxo inaan mataqaanaa meel walba ay tahay inaan sharciga soo hor istaago baan diyaar u ahay kaasi wuxuu ahaa nin ay dowladda maraykanka ku sheegtay maxamed mire cali yuusuf isaguna sheegay in magaciisa la yidhahdo maxamed cali maxamed oo ka mid ah saddex qof iyo saddex shirkadood oo dowladda maraykanku ay cunaqabatayn ku soo rogtay iyagoo lagu eedeeyey in ururka isis ay taageero u fidiyaan waxaa u warramayay wariyahayga xuseen barre aadan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo hayay wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ka horreyno madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkan u buuxsuntay hal sano markii xafiiska madaxtinimada ee waddanka soomaaliya loo doortay doorashadii waddanka ka dhacday sannadkii hal sanno kadib madaxweynaha waxa u qabsoomay ayaan barnaamijka qaybihiisa dambe ku jexjooxi doonaa ha yeeshee waxaa sidoo kale qodobadan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan dhacdooyinka ugu waaweynaa ka mid ah aynu soo qaadanayno magaalada kismaayo waxaa lagu xidhay suxufi lagu magacaabo saabir cabduqaadir warsame kaas oo xilli howlo shaqo uu ku guda jiray ay xidheen ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland aabbaha dhalay saabir ee cabduqaadir warsame ayaa ku baaqay in wiilkiisa si deg dega loo sii daayo wax eeda iyo wax xumaan ah iyo wax maxaarada iyo wax dhibaato ah oo horeyna u geystay haatanna uu la iga sheegay oo u geystay uu geystay ma garanayo wixii xirtayna anigu hadda waxa gefahoo dheeraad aan u geysanahaya malaha laakiin waxaan codsanahayaa oo maamulka iyo bini-aadanka iyo dadka ummadda ilaahay oo arrintan ama maslaxa ka geli kartaa ama ka mas-uulka ah waxaan ka codsanahayaa in la sii daayo xorriyadiisa loo sii daayaan boqolkiiba boqolka codsanahayaa sidoo kale ururka suxufiyiinta qaranka ee nusaj ayaa iyaguna ku baaqay sideynta suxufigaasi oo ay ciidamada jubbaland xireen toddobaadkeenu ka soo gudubnay lama garanayo ilaayo hadda sababta rasmiga ahi ee loo xiray waryahaas oo xilli shaqo isagoo ku guda jira ay ciidamadu qabteen waxaanan sidoo kale jirin eed rasmiya oo lagu soo oogay koongareeska waddanka maraykanka ayaa isku raacay miisaaniyadda dowladdu ay ku shaqayn doonto kadib markii ay dhacday wakhtigii loogu talagalay miisaaniyaddii hore ee sida kumeel gaarka ahi ay dowladdu ugu shaqaynaysay habeenkii khamiista aroortii hore ee jimcaha ayaa aqalka wakiilada waxay isku raaceen in ay meel mariyaan miisaaniyadda ay dowladdu ku shaqayn doonto taa oo la sheegay inay gaarayso afar boqol oo bilyan oo dollarka maraykanka labada xisbi ee jamhuuriga dimuqraadiga ayaa ku kala aragti duwan arrimo dhowra taasoo sabtay in marar badan ay isku qabsadaan inay ansixiyaan miisaaniyadda dowladdu ay ku shaqayn doonto horena ay u sababtay in shaqadii dowladdu ay istaagto markii miisaaniyaddii ay ku shaqaynaysay ay dhammaatay wakhtigii loogu talagalay ciyaaraha olombikada ee qaboobaha ayaa si rasmi uga furmay magaalada bienjang ee waddanka koonfur kouriya waxaana ka qaybgelaya ciyaarahaasi ilaayo sagaashan waddan iyo ciyaartooy kala gedisan oo dalalka caalamka ka qaybgelaya dalalka afrikaanka ee ciyaarahani ka qaybgelaya waxa ay kala yihiin kenya gana morocco togo nigeria south africa madagaskar iyo eritrea waxaa toddobaadkii saddexaad ku xidhan magaalada hargeysa naciimo axmed ibraahim naciimo qorane oo ciidamada somalilan ay xabsiga u taxaabeen saddex toddobaad ka hor xilli ay doonaysa inay ka soo duusho magaalada hargeysa kuna soo horjeeda magaalada muqdisho xarunta xuquuqul insaanka ee somalilan ayaa ku baaqday sii deynta naciimo qorane wasiirka dekada puntland siciid maxamed raage ayaa toddobaadkan ka hadlay eedeymo dhowr ah oo xildhibaanada baarlamaanka federaaliga ee qaarkood ay u soo jeediyeen shirkadda maamusha dekadda magaalada boosaaso p n o oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta siciid maxamed raage waxauu sidoo kale ka hadlay doon shixnad ganacsiya oo lagu qiyaasay toddoba milyan oo dollarka maraykanka ay ku degtay meel aan ka fogeen dekadda magaalada boosaaso kadib markii sida la yidhi loo diiday inay dekadda ku soo xidhato ganacsatada u rarneyd doonidaasi ayaa isku dayaya inay soo badbaadiyaan waxyaabaha doonidaasi ay wadday ee shixnadda ah iyagoo dekad macmal ah ka samaynaya meesha ay doonida ku degtay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xafiiska madaxtinimada waddanka soomaaliya ku guulaystay siddeedii februari sannadkii waxaa hadda ka soo wareegtay sannad iyo maalmo inta uu madaxweyne yahay haddaba sannadkaasi waxaa la isweydiin karaa waxyaabihii u suuragalay ee ay markaas dowladda soomaaliya ku tallaabsatay inkastoo ay carqalado dhowr ahay dowladdu la kulantay haddana waxaa jirta in waxyaabaha lagu ammaano ay ka midka tahay dib uqaabaynta maaliyadda soomaaliya si aan arrimahan wax badan uga gaano ayaan haddaba waxaan la xidhiiray maxamed cabdi cumar oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha isagoo ku sugan magaalada london ee dalka ingiriiska ayaan weydiiyey bal sida uu arko isbedellada ay dowladdu ku samaysay dhinacyada maaliyadda broseskan dhanka maaliyadda horta waa broses aada horumar looga gaaray waana meesha ugu cusleed ee dowlad weliba ee ku adkaatay in adduunka ay kala macaamisho runtii dhibaatooyin badan iyo carqalado badan baa jira oo ku saabsanaa deymo badanoo hore loogu lahaa iyo maamul xumo jiray oo ka jiray wasaaraddan maaliyadda ama dhaqaalaha waxayna taasi wax badan iyo wadasashi badan ay keentay in systemka wax laga bedelo oo nidaamka maaliyadeed iyo maamulkaba horumar fiican laga gaaro waa arrin soo socota kolley muddo laakiin tan waxay noqotay tii soo afjari lahayd oo arrintaasi u muujin lahayd inay dowladdu dhankaas hadda ay ka noqotay waddo aada u furan oo ay ku qancaan international communitiga iyo dhammaan hay-adaha daneeya dhaqaalaha soomaaliya maanta xaaladday ku suganta waaya taa marka laga gudbo weli waxaa jirtay in dalalka daneeya soomaaliya ee taageera ay walaac ka muujinayeen musuq maasuqa soomaaliya ka jira waxaa sidoo kale tusaale loo soo qaadan karaa maraykanka oo kale oo ciidanka soomaaliya mar dhaqaale iyo ku taageeri jiray agabba ay keentay inay hakiyaan taageerada ay siin jireen sabab ay ku sheegeen in weli meesha musuq maasuq uu ka jiro bal arrintaa iyadana ka waran miyaanu weli muuqan musuq maasuqii oo keentayba in markii hore dowladda soomaaliya laf ahaanteeda lagu kalsoonaan waayo qaabka iyo maaliyadeedba ay u maamul runtii waa run way jirtaa arrintaasi mugdi badan oo laga sameeyey baa jirta dhibaatooyin iyo khaladaad badan oo ku saabsan dhankaas hadda aanu ka hadlaynana way jireen wuxuuna ma aha wax maalin keliya lagu soo afjari kara ama musuq maasuqan baahay iyo corruptionkan iyo dhibaatooyinka dadka culeyska ku hayana maaha wax mar keliya lagu soo afjari karo wayna jirtaa hadda arrimahan aad ka hadashay oo ku saabsanaa ribooradii ugu dambeysay iyo tii dambe ugu dambeysay dowladda maraykanka ay kasoo saartay oo ay ku xaqiijinaysa weli corruptionkii inuu jiro dowladduna laftirkeeda ma aysan beenin lakiin arrintaas way qaratay laakiin xaaladdii markaa lagu jiray iyo maanta isku mid maaha xagga corruptionka intaanu waana sii dhamaystiri doonaa bay yidhaahdeen taasina waa dadaal mar keliya lagu soo afjari kara maahane waxay u baahan tahay wakti dheer iyo muddo dheer iyo dhammaan institutionada oo soo istaaga maxamed cabdi cumar aad baad umahadsan tahay waa mahadsantahay dhegeystayaal barnaamijka maxamed cabdi ayaa u dambeeyey intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulan dambe saxibadana dhegeysanaya nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay dhacdooyinkii toddobaadka haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa inoola diyaara
kusoo dhawaada barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahimna warqadda ugu horreysa ma soo qabtaa mise waa dhinacagan u daaya warqadda ugu horreysa caasha haddii aan kaa qaato waxay naga soo gaartay shaafic ibraahim yuusuf iyo cabdulaahi maxamed cali suudaan loo yaqaano iyo wuxuu yidhahdeen cabdulaahi axmed xirsi carab iyo maxamed bashiir aadan iyo maxamed cali maxamed maxamed dheere cali aadan gaabow cabdifataax maxamed cali iyo ugu dambaysta ismaaciil cumar wehliye waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad ay gaarsiiyaan cabdulaahi sheekh muuse iyo waxaay yidhaahdeen xaaskiisa firdowse cabdi axmed oo wiilu ugu dhashay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey mucaawiye cabdulaahi waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo mucaawiye kii soo barbaara oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay dhammaalkanna waa taaniyad casho waxaa uu naga soo gaaray ismaaciil siciid cali cusmaan iyo xaaskiisa fartuun ducaale saleebaan maxamuud axmed maxamed maxamed axmed xuseen timajile cabdiwahaab aadan geele axmed cali bare axmed cabdishakuur ismaaciil faahiye maxamed siciid cumar kashawiito iyo xaaskiisa faaduma yaasiin jaamac waa wariyaheena v o a ee magaalada boosaaso dhammaan shaqaalaha hay-adda u n h c r soomaaliya iyo hay-adda i o m soomaaliya waxaana ay halkan tahniyad kal iyo laaba uga dirayaan maxamed cabdishakuur cusmaan iyo waxay yidhaahdeen faa'iise dayib axmed oo ku aqalgalay magaalada boosaaso waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaahayda kale si ubad qayrqaba aamin anigan aamin ayaan raacina ibraahim oo markiiba malaha waxaad iga sugaysaan in aan dhambaalka xiga soo qabto laakiin carabkaaba iga soo dafayba heesta ugu horeysa barnaamijkan soo qabanaya waa hees aan sugi kari la ahayn dhegeystayaashayna la maqlaan waa heesta alkudhageedu yahay ilin waxaa ku luuqeynaya fanaanka saalax qaasim naaji markuu dadku jifixalaye jirbaadda'ay aan helin jugiyo onkod baan ku kacay markuu dadku jifixalaye jirbaada'ay aan helin jugiyo onkod baan ku kacay waxaan jeedaaliyon jaleeca hilaadiyaba dabe ku jaciiri haw waxaan jeedaaliyon jaleeca hilaadiyaba ku jaciiri haw haddaan jeeyo laabalaa hayaan ku jacsin lahaa jariyo gebigayga xiga jid baa ka sokeeyade haddaan jeeyo laabalaa hayaan ku jacsin lahaa jariyo gebigayga xiga jid baa ka sokeeyade talana jeerin bay gasho jeegan baan istaawana iyaba jiilaal ku helaye talana jeerin bay gasho jeegan baan isdaawana iyaba jiilaal ku helaye shaxdii jare taagayaay haddaan irma lagu jalladin afareen lagu jiqsin jilbisi wey laba afdee maxay jidhiiri codda weyn jacayl jacayl jacayl miyay bi'in kartaa hadduu may wadaajigeen jacayl miyay bi'in kartaay hadduu lumay wadaajigeen ilmadaniga jabaqalayo jileecabaha aan qarsado ilmadaniga jabaqala iyo jileecabaha aan qarsado malaajano way hadhee malahajano way hadhee ilmadaniga jabaqala iyo jileecabaha aan qarsado
adan iga jabaqalayo jileecaba aan qasado malaajano way hadhee malaajano way hadhee qalbigiisa halloo jabshaaye abaar jahaa saartay iyo wakhtigu uma jili budhigo qalbigiisa halloo jabshaaye abaar jahaa saartay iyo wakhtigu uma jili budhigo waa tahay codka fanaanka saalax qaasim intaas haddaan kaga gudubno dhambaalka dhinacayga ugu horeeya haddaan soo qabto waxa uu naga soo gaaray axmed maxamuud geede qorow cabdulaahi maxamuud geede qorow cali siciid maxamuud geede qorow iyo aadan maxamuud geede qorow cabdiraxmaan cali geede qorow iyo bashiir cali geede qorow cabdinuur cali geede qorow axmed cabdulbaasid xaaji aadam iyo sidoo kale xaawo maxamuud geede qorow nadiifo maxamuud geede qorow maryan cali geede qorow iyo dahabo maxamuud geede qorow waa dhammaan ilmo geeda qorow waxaa kaloo dhambaalkan ku jirta xabiibo cabdi warsame iyo dhammaan reer geeda qorow waxay kala joogaan maraykanka kanada iyo soomaaliya waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan caamir axmed cali geede qorow iyo maryan xuseen maxamed macow oo arooskooda uu ka dhacay waddanka sacuudi arabiya gaar ahaan magaalada jiddah taariikhdu markay ahayd waa labadii bishan februari ee sanadkan waxay arooskaasi ugu ducaynayaan in ilaahay uu ka dhigo midkii baraka leh ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeya aamin waa tahay caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe faarax maxamuud maxamed iyo hooyo xaawo maxamuud ismaaciil maxamed faarax maxamuud iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cabdishakuur cabdirasaaq idriis fartuun iyo xaliimo sacdiye faarax maxamuud abti aadan maxamed ismaaciil iyo xaaskiisa iyo caruurtooda muumina iyo raxmo maxamuud aadan iyo qoyskooda iyo xaliimo maxamuud nuur iyo saygeeda iyo caruurtooda raxmo xuseen cali deeqoluul iyo mulki cabdulla cali xabiibo maxamed nuur mulki xasan maxamuud liin xasan maxamuud safiye maxamed cubayd iyo ismaaciil iyo faa'iis faarax gololey dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida waxa ay taaniyad iyo bogaadin u dirayaan boqoradda sucdi cali maxamed farey iyo boqorka cali faarax maxamuud oo arooskooda uu ka qabsoomay isniintii lasoo dhaafay ee bishan februarina ay shanta ahayd magaalada muqdisho waxay leeyihiin ducaduna waa xaggiinna waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo eebanow ubad kheyr qabeeda kala siiyo aamin dhegeystayaasheenna caash heestaan u cayaarayno waa hiil waxaa wadin ugu luqeeya mukhtaar shariif soshal iyo surqayarey
jacayl baa igu habsaday si fudud buu ii hantiyey akiyon waxba iila qarin ahujuumu habeen waa ii dharar kurdiyo ma aqaano jib ujeeddada hadabka goob anuun waxba kuu hambay hawshowod ila qabata iyo iilban kaa doonaya haben waa ii dharar kurdiyo ma aqaano jib ujeeddada hadabka goob anuun waxba kuu hambayin hawshowod ila qabata iyo iilban kaa doonaya
Hello, Dorothy. dhaqanka ku oran simaanuu ku jira jakurta la adkaye jawaagaagaad ma weli kartaa tiyo dagaliigu jebiyey amaan kula gelidhashey naftaydana ku hibayey suashana ha ku oran simaanuu ku jira
waxaan ahay wiili subaga hadday kula adag yihiin aniga io hawl yaraaga horaan uga soo tashaday ee waxaad ii hayso keeye waxaan ahay wiili subaga hadday kula adag yihiin aniga io hawl yaraaga horaan uga soo tashaday ee waxaad ii hayso keeye
inaad tahay ninanadiyo ungamadhan inaad tahay ayey kala cadaatay inaad tahay ninanadiyo ungamadhan inaad tahay ayey kala cadaatay hub la'aan ma dirtaa hoy la'aan ma gamadaya tilaan madhadhagta war hoy hoy madhadhagta hub la'aan ma dirta hoy la'aan magamada hantila'aan madhadhagta war hoy hoy madhadhagta
aan indiriraga waa abdaanu hoodaleeye go'aniyo hal adagoon la hadlay dabadeeye annahu balbaanay suugan tagiba u leeyey la'aan indiriraga waa abtaanu hoodaleeye go'aniyo hal adagoon la hadlay inin dabadeeyey annahu balbaanay suugan tagiba u leeyey nimaan haba yarate loo haysanin godoba hoyla'aanow halku doona seexdaye waxaan ahay habkiisu ogow dulmiita hubana intaas haddaan ku dhaafno codadka labada fanaan surqayare iyo mukhtaar sooshal dhambaalladii dhinacooda haddaan mar kale jalleecno waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray dadka ku jirana waxaa ugu horraysa hooye xabiibo cumar axmed waxaa kaloo kula jira aabe ugaas isaaqa cismaan iyo maxamed ugaas isaaq iyo mahada ugaas isxaaq cabdiweli ugaas isxaaq iyo faadumo ugaas isxaaq iyo fardooso ugaas isxaaq iyo xaliimo ugaas isxaaq iyo shukri cali daahir cismaan axmed cismaan iyo fahad mukhtaar cabdulle iyo cabdi maxamuud cadow maxamed daahir fiidow maxamed yuusuf wehliye faadumo xasan nuur asxaabtu way badan tahay waxaa kaloo ku jira cabdi xiirey caraale aabe cabdi xasan nuur kulane iyo khadro cabdi xasan iyo farxaan cabdi xasan nuur iyo caaisha cabdi xasan iyo nimco cabdi xasan sucdi cabdi xasan nasre cabdi xasan aniso cabdi xasan iyo bashiir macalin daahir caanaboore waxay dhammaantood tahniyad aroosa u dirayaan cali ugaas isxaaq iyo faadimo cabdi xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxay leeyihiin arooskaasi allaha barakeeyo oo ha ka dhigo midkii ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkana caashi wuxuu naga soo gaaray aabe axmed faarax maxamuud baaba ruush iyo hooyo xaliimo xaaji yabarow iyo caruurtooda iyo aabe suleymaan xaaji yabarow iyo xaaskiisa iyo caruurtooda hooyo faay cadday maxamed abuukar iyo zaynab maxamed abuukar dahabo maxamed abuukar cusmaan axmed maxamed afrika iyo xaaskiisa siciid cali faray iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo saadiq cali faray iyo xaaskiisa iyo caruurtooda ismaaciil cali faray xaaskiisa iyo caruurtooda samiira cali faray iyo saygeeda iyo caruurtooda nuurte xaaji yabarow iyo caruurteeda caashe cali islaweyn luul axmed iyo ilyaas cali islaweyn xabiibo maxamed cadaawe dadkaasina dhammaantood waxay kala joogaan dunida dacaladeeda waxaanay jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laabo u diraan boqoradda sucdi cali maxamed faray iyo boqorka cali faarax maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho isniintii lasoo dhaafay bisha februarina ay shanta ahayd waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiinna arooskiinna aamiin ayaannu leenahay ee banaheyda kala siiyo ubad kheyr qaba heesta xigta noo soo qaba casho heestaan soo qabanaya ibraahimna waa hees aada macaan waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdulqaadir jubba heesta halkudhageeduna waa inta noloshu keli tahay
intay noloshu keli tahay kabtan iyo cilaaq tahay kalgacaylka adnigu kolay kama salgaari intay noloshu keli tahay kabtan iyo cilaaq tahay kalgacaylka adnigu kolay kama salgaari sida ka hanuurka lahey kii kashay dadeeqidee kolkii canjalle cabaa kalsoonida isiisaay sida ka hanuurka lahey kii kashay dadeeqidee kolkii canjalle cabaa kalsoonida isiisaay kalgacal way hayaa nafta kubuu kabaayaa kordaxa badnagigu kalsoono helala helayaalo kordhiyaay kalgacal way hayaa nafta kubuu kabaayaa kordaxa badnagigu kalsoono helala helayaalo koolin badani mudantii kadibkiyo ka madhnayd xumaanta kaafiyo haldhaayekoolin badani mudantii kadibkiyo ka madhnayd xumaanta marwaadan si kaamilahay ugu kaalinkaade doqonima iyo bokibi rabbi duukale shaay marwaadan si kaamilahay ugu kaalinkaade doqonima iyo bokibi rabbi duukale kordhiyaay kalgacal way hayaa naftan kugu kabaayaa kordaxa badna igu kalsoono helala helayaalo kordhiyaay kalgacal way hayaa naftan kugu kabaayaa kordaxa badna igu kalsoono aan la koobayn tii ay ku kulantiin kobtaa hoyga gurigiyo ku filnate baraday duca aan la koobayn tii ay ku kulantiin kobtaa hoyga gurigiyo ku filnate baraday miirkiyo karaamadu tay ku kaydsanay ide igu kabtay noloshee ubad igu koorisaa
waa hagaaga codkii cabduqaadir jubba iyo heestii inta noloshu kali tahay ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray aabe ciidan cusmaan iyo mahad ciidan cusmaan maryan ciidan cusmaan nuur ciidan cusmaan dahabe ciidan cusmaan muumino aadan abikar doctor cabdulaahi cusmaan iidow doctor cabdulaahi ibraahim maxamed doctor cabdifataax aadan cusmaan iyo doctor ibraahim cali bashiir iyo hooyo barrey salaad qaasin abti maxamed salaad qaasin habaryar aamino salaad qaasin iyo deeqo xasan hilowle dhammaan dadkaasna waxa ay taaniyad kal iyo laaba jecel yihiin inay u diraan xabeeb ciidan cusmaan iyo farxiye aadan cali oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda howlwadaag waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahayda kale si ubad qeyrqaba aamin ayaan anaguna leenahay waa hagaaga dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waxaa lagu bilaabay marka ugu horreysa waan idin salaanay caasha cuud iyo ibraahim dandurey daadihiyaasha barnaamijka waa tabaanu kaa guddoonnay qofkii soo qoray annagana tu la mid ayaan hawada kuu soo marinaynaa islaantaas aadna soo gaarsiisay marka xiga baa la yidhi waxaa halkan tahaniyad ka diraya dhalasho farxadeeda annagoo kale ah baa la yidhi hooyo dahabo macalin aabe maxamed xuseen aabe cabdi xuseen iyo faadimo maxamed iyo xabiibe maxamed sahre cali xuseen cabdulaahi maxamed iyo xasan maxamed iyo yuusuf maxamed zakariya maxamed waa dhammaan ilmo maxamed caaisho maxamed a ku jirta fahmaa ku jirta iyo sidoo kale hooyo faadimo cumar iyo caruurteeda hooyo canab diiriye gurxan iyo ilmaheeda baa la yidhi cabdirasaaq aadan bare maadey iyo sidoo kale cumar aadan bare maadey iyo sidoo kale ayuub aadan bare maadey aabe aadan bare iyo hooyo khadiijo nuux iyo caruurteeda sahro dhaqane yuusuf xaaji cabdiraxmaan maadey iyo xaaskiisa raxmo jeyte xaya baa la yiri iyo caruurtooda maxamed maxamuud bare waxauu ku magac dheeryahay hakata iyo sidoo kale xuseen xaaji cabdiraxmaan maadey maxamed aadan cali colow iyo hooyo aamino cabdi xujaale iyo ilmaheeda iyo dhammaan reer maadey oo ku kala nool baa la yidhi canada u k sweden south africa kenya iyo soomaaliya waxay hambalyo u dirayaan farxaan aadan bare maadey iyo xaaskiisa sahro maxamed xuseen waxay ku magac dheer tahay sahro sharaf waxaa wiil ku dhashay degmada beled xaawo habeennimadii isniinta baa layidhi taariikhdan ay ku beegnayd shanta bishan aan ku jirno ee februari ee sanadka laba kun sideed iyo toban wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi cubayd farxaan aadan bare maade waataa loo abtiriyey intaasaa ku filan waxay leeyihiin soo weynogoo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca anigana waxaan raacinaya ibraahinow aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabba abuukar heraabo aadan iyo xaaskiisa maryan cali falaax iyo caruurtooda maxamed cali falaax iyo xaaskiisa iyo caruurtooda saciido cali falaax iyo saygeeda iyo caruurtooda farxiyo aadan wiish iyo caruurteeda xasan aadan wiish iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cabdishakuur axmed faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtooda muuse axmed faarax iyo xaaskiisa iyo caruurtooda ziina axmed faarax iyo saygeeda iyo caruurtooda cabdulaahi maxamed qoorey xaaskiisa iyo caruurtooda muxidiin maxamed qoorey iyo xaaskiisa iyo caruurtooda xasan maxamed abuukar xasan yare xaaskiisa iyo caruurtooda cabduqaadir maxamed abuukar xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan dadkaasi oo kala jooga meelo kala duwan oo dunida ah ayaa waxa ay taaniyad kal iyo laaba gaadhsiinayaan boqoradda sucdi cali maxamed farey iyo boqorka cali faarax maxamuud oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho isniintii lasoo dhaafay bishanna ay ahayd shanta waxaana aan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii aad kala kulantaan nolol raaxo badan bashbash iyo barwaaqo ee bano ubad qeyrqaba idin kale siiya waxaan markana dhegeystayaashana u soo qabanaynaa hees banaadiriga waan filayn inaad ka heli doontaan weliba heestan ibraahim oo heesaha iskuma jiraan waxay ka mid ahayd riwaayad aad kolleyba iiga dhaga dheer tahay oo waa riwaayaddii sharaxii la tumaayay sheekaa ka dambaysa aka aniga sheegay
maanhelle xaajadee waa dhammaatee aan soo xashaashne urnimaanhelle xaajadee waa dhammaatee aan soo xashaashne xafladayna waaye xubbigaynan xusne xafladayna waaye xubbigaynan xusne ishookadha ageyma waxaan xaragoone xeerka waaye waa soo canjeertee ku xumbaarta waaye xiila maahin xeerka waaye waa soo canjeertee ku xumbaarta waaye dhamaahin xeerka waaye waa soo xanjeertee ku xumbaarta waaye
waa tahay dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caasha dhambaalka wuxuu naga soo gaaray cali maxamed cali sundus khadiijo shiniile iyo jamaal shiniile dahabe shiniile umuude shiniile cali shiniile xaawo aadan waxa ayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed shiniile iyo xaawo maxamed nuur oo ku aqalgalaba yidhaahdeen tayglow waxayna leeyihiin isku waara ee banaheydin kale sii umad qeyrqaba aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalada dhinacayga ugu dambeeya haddaan soo qabto mid ka mid ah annaga oo kale ah baa layidhi aabe cumar aadan maxamuud iyo hooyo owliyo cali sheekh mursal iyo sidoo kale cabdinuur cumar aadan maxamed iyo xaaskiisa faadumo aadan sugow iyo cabdikariim cumar aadan maxamed waa dhammaan ilmo cumar aadan maxamed maxamed aa ku jira cadow baa ku jira deeqa way ku jirtaa leila lagama soo tegin iyo sidoo kale baa la yidhi asxaab kaloo fara badan oo kala joogta dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad u dirayaan mustaf cumar aadan maxamuud iyo gacalisidiisa baa la yidhi xabiibo aadan oo ay gabadh ugu dhalatay degmada bardaale ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd shantii bishan februari ee sanadka gabadha waxaa loo bixiyey baa la yidhi sundus musdhaf cumar aadan waxaan leenahay bay yidhaahdeen allaha ka dhigo sundus midii anfacda dadkeeda iyo diinteeda iyo dalkeeda la yidhi aamiin aamiinna waa la soo raaciyay anigana mid kalean ku daraya aamiin dhambaalka caashi gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray aabadaari sheekh maxamuud daahir meyre iyo hooyo madiino maxamed madiine faray iyo axmed daahir sheekh maxamuud iyo waxa ay yidhaahdeen xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dahabo daahir sheekh maxamuud dahabuluul iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo nasro daahir sheekh maxamuud nasro cadey iyo saygeeda iyo caruurtooda doctor cusmaan daahir sheekh maxamuud doctoorka loo yaqaano iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo saalax daahir sheekh maxamuud oo ku magac dheer saylah iyo xaaskiisa iyo caruurtooda injineer aweys daahir sheekh maxamuud iyo leyla cali ibraahim laylaladan iyo saygeeda iyo caruurtooda dhammaana waxa ay jecel yihiin in ay tahniyad gaarsiiyaan cali daahir sheekh maxamuud iyo ubax axmed oo gabadhi ugu dhalata bay yidhaahdeen magaalada muqdisho waxayna leeyihiin allah ka dhiga gabadhaas tii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda iyo waalidkeedba anfacda aamin ayaan anaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahim oo dhegeystayaashaan u soo qabanayna waa heestii isha baydhabo codkii macaana fanaanka weyne xasan aadan samatar iyada ayaanu ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe kulmi doono haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandure oo idinleh dhammaantiin sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyihin daandure iyo caasho waxaana barnaamijkaas ugu dambeeyey waa hambalyadii salaamahe barnaamijkeygii waa idaacadeedii galabnimo intaynu galabta caawa dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi jaamac iyo bashiir odinla sidaas iyo galab wanaagsan
berdihii ku yeelisha baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ku balaadhee waxusaa ku laamoodee
From Washington,